duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
ciidan kanis ah oo qabtay haweenay gurigeeda ku keydsanaysay hubka iyo walxaha qarxa
dowladda kenya oo diiday in safaaradda ay ka furato magaalada hargeysa ee xarunta somalilan
ciidanka amniga ah oo gacanta ku dhigay rag hubeysan oo dhac ka geysan jiray muqdisho
labiyo toban sano kadib ammaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo dib u soo hagaagay
baarlamaanka soomaaliya oo maanta mar kale ka doodayo waa hindise sharciyeedka hay-adda nisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan warkii oo fidsan
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa qabtay haweenay gurigeeda ku kaydsanaysay hub iyo walxaha qarxa taasoo la sheegay in ay ka tirsanayd dagaalamayaasha al-shabaab waryaheena saleebaan al cadaala ayaa warkan inoo eegaya
ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka hayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada dhargeeley ee gobolkan banaadir waxa ay kusoo qabteen haweeney gurigeeda ku keysanaysay hubka iyo waxyaabaha qarxa saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka ayaa warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya u sheegtay inay haatan uu socdo baaritaan lagu hayo haweeneydan iyo hubka lagu soo qabtay islamarkaana loo gudbin doono maxkamadaha ku shaqada leh howlgalkan guuleystay ayaa yimid kadib go-aankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu maalin ka hor uga dhawaaqay muqdisho kaasi oo ahaa in khawaarijta karanwaaga ah ee dadkeena ku dhex jirta haddana ugaarsanaysa si deg deg ah looga soo dhex saaro ayaa lagu yiri qoraal uu faafiyey telefishinka qaranka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada muqdisho islamarkaana la bilaabi doono howlgalo lagu baarayo guryaha ku yaala xaafadaha ku yaala magaalada caasimadda muqdisho
wasiirka arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee dalka kenya doctor alfred mutawa ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu u qorshaysnayn inuu safaarad uu ka furto somalilan isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu yidhi waxaan rabaa in aan caddeeyo in kenya aysan qorshaha ugu jirin inay safaarad ka samaysato magaalada hargeysa ee xarunta somalilan sida lagu sheegay baraha bulshada qaarkood iyo kuwo si qaldan u sheegayeyba ayuu yidhi doctor alfred motowa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya wuxuu intaasi raaciyey in kenya aysan safaaradda ay ku leedahay magaalada muqdisho siyaasadda saxda ah ee kenyana ay tahay inay ilaaliso xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale kenya hadalka mutawa kasoo yaray ayaa kusoo beegmaya xilli la baahiyey war sheegaya inay kenya safaaradda rasmiga ka furanayso magaalooyin ka mid ah somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa amar madaxweyne oo sagaalka bishan janawari kasoo baxay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha dalkaasi william ruto ayaa lagu sheegay in kenya ay safaarad iyo qunsuliyad ka furanayso lix wadan taas oo ay qeyb ka yihiin iskuday lagu ballaarinayo xiriirka howlgallada diblomaasiyadeed ee ay kenya la leedahay caalamka intiisa kale amarkan oo uu tirsigiisu ahaa exclusive order number hal laba kun saddex iyo labaatan ayaa lagu sheegay in safaarado iyo qunsuliyado kenya ay ka furanayso magaalooyinka jabuuti barma arusha goma jakarta iyo magaalada hargeysa ee somalilan laakiin wasiirku waxa uu ku tilmaamay waxba kama jiraan
toban iyo toddoba sano kadib ammaanka degmada xudur oo ayaa dib u soo hagaagaysa sida warbixinta warkani ay ku eegeyso waryaheena shukri maxamed cabdi
toddobiyo toban sano oo ay godoonsanayd magaalada xudur ee gobolka bokool hadda amni ahaan waa ay soo ficnaanaysaa haweenka iyo dhalinyarada magaalada ayaa kaalin mugle ka qaata amniga degmada maadaama ay garab ku siiyaan ciidamada sugidda amniga iyo baaritaanada iyaga oo taga baraha kontaroolada haddaba maxay tahay kaalinta gabdhaha isku hilqaamay sugidda amniga iyo baahida keentay gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada xudur faadimo cabdiraxmaan maxamuud ayaa noo sharxaysa amniga xafiisku way ku aasaasay inay qayb ku aado magaalada sidii laka dhoorifaday waayo unay mayna dhaafaw haweenka lan dowlad baa lee surun may dhaafaw marka maadaama adalkeyn dhaafan laakiin jeed noola waqtigana ilaahay isku haylamba meel lisaanka qoranta inaad isdifaacdo wal isku reebasa dhimato arintaasaa qaadani go-aanshaa qaadani gabroo wali ku kaalanku ku jaraana amniga gabro badanyahanoo dowladaba dawaangaladeen boolisa ka jaraanhanoo militaria ka jaraan nabad sugudda ka jaraan madilaha ku gudob haan bulshada eh oo ururka haweenka degmada eh jidatee oo hudur hagalow lijido likajid usuga e way shalga iibsaday wali isla waalidayeeyey urur dhalinyaro iyo hooyooyin iyo guddi xaafadeed maydaway saaq oo ka mid ah guddiyada xaafadaha degmada xudur waxay ka mid tahay haweenka u istaaga shaqeynta arrimaha amniga waxayna ka hadlaysaa waxyaabaha ku qasbe inay u istaagto ka shaqeynta amniga iga sabay dhabdayde odowla eesan galnay wadankin gayda fa'a saasa iga sabay sagaalsan mugo odowla inta esan galna naftiinglay fogsiisiisade aynahasan daagalna naftiinglay basada sajidita kasurugmana jid kale unu kahaynama cumar cabdulaahi maxamed cumratu oo ah gudoomiyaha degmada xudur ayaa weydiinay wada shaqeynta kala dhexeysa ururka haweenka iyo mudnaanta uu siiyo maamulkiisa kaalanta balaantunu sii hayn iidan faylata kaalen fayla sii hayn saaniba hata horeekinka sheegay mayb waa maamulka hata horti maamul golihii deegaankii hor dhisanayn balaamunka jaran hata shan gibrood amala ka jarta shan gibrooda ka jarta hatana may kala suubinay hatana gudoomi ku-geenka lamaad qof haween qabo hatana xafiis oo mayla eraayus mayn dhiibnay mayb waaha oo xafiisyada inka muhiimsanaaye oo maamulka weeldhada faday xafiiska arrimaha bulshada mayn dhiibnay qof dumar ayn dhiibnay oo haween ayn dhiibnay tan kale xafiiska amniga oo isinbaadshasugida amniga ee qof haween ayaa yahowanku ee memberku ee intaasna walaanan suubiyan maybaa dhiirigelinta own haweenka maybaa ka dhiirigeliyano qorshooyin kale oo maybaa weliba una hata empowerment anka suubiyaano jaran maybaa meelo badan warka osani dowlad haato hay-ad haato sidii ad atlist gabroonin oo markasta jidadkan fadhiyo mashaarnan qaadadaana mutadawacnimo iyo wadannimo ele jidadkan fadhiyaan anti oo maybuah waa laka dhiirigeliya lonsuubi haddii ilaahay erana rajayahayn masheer haatoy walkala haadan ada nidaamyo badan oo ununin qorshaysana jaranka maamul ahaan antiin wal unku qoban weliba mayl eraayo sanayaalkan oo sanadkan hata hadareer haddii ilaahay er ma jirto cid ay si gaara uga amar qaataan howshaan ama ay lacago ugu helaan waase howl muhiim ah oo aan loogu maarmayn inay gabdhuhu qayb ka noqdaana shukur maxamed cabdi bilan media magaalada xudur
baarlamaanka federaalka ayaa maanta mar kale waxa uu dooda ka leeyahay hindisa sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kulankan oo ay soo xaadireen xubnaha golaha shacabka qaarkood ayaa diradda lagu saaraya hindisa sharciyeedka waxaana akhrinta labaad maraya qorshaha nisa iyo sharciga ay soo diyaarisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifitaax qaasim ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in muhiim ay tahay in la fuudeeyo sharcigan islamarkaana laga wada qeyb qaato la dagaalanka al-shabaab
xildhibaano dalkan wuxuu ku jiraa marxalad adag wiilalaa naga baaba'ayo safka waxa weeyaan jiidda hore ku jiro wasiiraa waxa weeyaan jiidda hore jiro saakidan wasiirka gaashaandhigga dhuusamareb waxa weeye jiro arrimo ku saabsan arrimaha xoogga dalka ee muxuu ahaa socota ciidamada nabad sugidda aan maanta ka hadlayno ayaa dagaalka qayb ka ah kuwooda hubaysan oo gobollada wax waxaawe wax ka xoreynayo waxaan rabnaa waxyaabaha muhiimka u ah dalkan inaanan hadal la gelinin inaan kala saarno boolis iyo nabad sugid haddii oo muwaadin ah iyo qof kaloo muwaadin ah isqabtaan waa soo gabagabaynaya gudoomiye qodobkaanaan kusoo gabagabaynaya aan isqabano booliska wuxuu xaq u leeyahay ama qalad uu qof muwaadina caadi ah gurigiisa degan oo booliska qalad uu galo booliska wuxuu xaq u leeyahay inuu waanin u jaro uu yidhaahdo qofkaas hala soo qabto ama muddadaas ha isku soo dhiibo suuragal ma tahay nin shabaab ah aan ognahay xogtiisa oo hub guri ku haayo ama qarax guri ku haayo ama eh, muxuu ahaa mani lowdharin ka shaqaynaayo ama wax qaranka dhibaayo ka shaqaynaayo inaan waanin u jarno aan iraano haye shabaab baa tahay waa kuu soo soconayo isa soo dhiib muddo afar iyo labaatan saacadood ugu dambayn waxaan leeyahay lama gaarin xilligii waxa weeyaan laga doodi lahaa sharcigan sharcigan akrinta labaad ayuu u gudbayaa waxa rax- rasmiga ama nuxurka waxa weeyaan ku jiro wixii ka qaldan marka xilligaasaa waxa weeyaan annaga aan dhihi karnaa waxana waa ka qaldan yihiin guddiga ha soo tafatiro aragtideena ha lagu daro sidaana ha lagu ansixiyo waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ciidanka amniga ayaa gacanta ku dhigay rag hubeysan oo dhac ka geysan jiray muqdisho ciidanka booliska saldhigga degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa gacanta kusoo dhigay laba nin oo hubeysan oo loo haysto inay dhac u geysteen dadka degan xaafadaha kala duwan ee degmada howlwadaag ciidanka amniga ayaa labada nin ku qabtay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha waxaana iyaga oo indhaha ka xiran la geeyey saldhigga booliska degmada howlwadaag iyagoona la sheegay inay dhibaato ku hayeen dad shacab ah dhanka kale ciidanka saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xalay soo qabtay labo mid waa labo nin oo ka mid ah koox ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo ku iibinayay xilligii lasoo qabtay goob ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ay ciidanka booliska gacanta kusoo dhigeen rag hubeysan oo dhac ka geysan jiray gudaha degmada hiluwaa ee gobolka banaadir ciidanka amniga ayaa kordhiyey howlgallada lagu beegsanayo burcadda hubeysan guud ahaana waxaan halkan kusoo afmeerayaa warka duhur aad ka dhageysaneyseen radio dalson cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel